Tartan ciyaareedkan iyo waliba la hangabagebeeyay ciyaarihii heerka koowaad ee banooniga Lota iyo kuwada dheelayan lama kooxood oo ka tirsan horyaalka degmada Balcad ee ku dhisan Taaseetio Guuliye Karatiya kooxa naadiga Balcad Stara xiritaanka koobkunga iyo waliba ku qaybgalaya madax ku dareerta xiriirka banooniga Lota ee dowlada Hirshabelle maamulka degmada Balcad ciyaaryahanada iyo qaybo shil duwan bulshada oo shir taageeraasi lamada kooxood ee horyaalka degmada Balcad ee ka dhisan oo kooreyntii waliba goobta Sayti ku hadalaya gudoomiyaha xiriirka banooniga Lota ee degmada Balcad Awees Cali Daahir Kaamil oo uusan hambalyeeyay kooxda ciyaarta guuli karati iyo si lama jibaaran dadaalsho balcastar iyo halgan waxaa guusha ay ku raacday kooxda balcastar waxaan leenahay hambalo waxaan kaloo hambalyanaa idan kooxdii dadaashay halgan oo meeshaan imaaday kubaddan waa cad iyo madow waxaan rajaynayaa hadduu ilaaha sanadka soo socda insha allah meeshaan iyo meel ka qurux badan iyo guulahan guulka badan kendutiin kooxda guulaysadna starna hambalyaa leeyahay waxaan kaloo mahad celinayaa maamulka degmada balxad oo wareeg gudoomiyaha degmada martida kale kusoo qayb gashay wasiirka haweenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha hirshabeelle wasiirka dhallinyarada ciyaaro hirshabeelle yuusuf adeere oo gabagabada munaasabada ku hadalaya oo mahadnagaya wasaaradda isboortiska dadaalkii ankajarta sida dhallinyarada landirsi laayay heerarka ka sareeya ciyaaro waxaa inoo soo gabagaboobay tartankii zaar eega ah degmada balcad wuxuu noogu dhammaada si qurux badan horyaalada zaar eega iyo zeerabiiga iyo maxaa la yidhahdaa iisheeg kooxaha ka dhisan iskuulaadka oo si qurux badan degmada ugu socdo waxaa waaya wasaaradda iyo xiriirka kubadda cagta dowladda hirshabelle oo iskaashanaya si qurux badan inoogu dhamaaday waxaana sidoo kale meesha ka marnay dadaalka iyo juhdiga uu ku bixiyey gudoomiye qaasin intii uu socday tartankan waa ugu mahad celinanayaa gudoomiyaha waxaa waaye nin isboortis yaqaan oo juhdi badan ku bixiyey marka intii guulaysatay waxaan leeyahay hambalyo reer balcad waxay muujiyeen inay yihiin hooy isboorti maadaama ay galabtana tusiyeen cayaar aad u wanaagsan labada kooxee dheelaysay balcad star iyo f c halgan waxaan leeyahay balcad star iyo f c halgan cayaar fiicana soo bandhigteen halgan way guulaysatay maadaama ay soo dadaashay timidna fiinaal balcad starna way guulaysatay maadaama ay koobka qaada waxaan leenaha hambalyo reer balcad guudahaan waxaan leenaha hambalyo insha allah isboortiska waa dhexgal bulsho waxaan rajaynaynaa insha allah inaan intaa in ka badan aan sii samayn doono wakhti dhow insha allah waxaan bilaaban doono ciyaarihii isgoolaadka iyo waxaan bilaaban doonaan siirisiida insha allahu waxaan rajaynaynaa in si fiican ay dhallinyarada reer balcad ugu qayb qaadan doonaan ciyaartoon iyo waliba lanqowadaya kooxo ka ciyaarayaan heerka koowaad oo ka dhisan degmada balcad taasaytii wasaaradda dhallinyarada ciyaaro dadaal badan yaanka jarta sidii kooxo korlanka qaadan lahaaya